habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha meyna waa shan sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaana idaacadda si wada jira halkan idinkala socodsiin doonaa cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo milkiilayaasha guryaha oga digay inay iska hubiyaan dadka ay ka kiraynayaan guryahooda
waxaa rabaa digniin inaan u diro dhammaan muwaadiniinta gobolka banaadir waxaan ugu digaynaa inay si fiican uga fiirsadaan iskana hubiyaan dadkay guryahooda ka kiraynayaan hadda kabacdii gurigii laga helo ama lagu soo qabto argagixiso ama agabliid kuwa amniga waxaa mas-uuliyaddeeda qaadayo malkiilaha guriga iyo dulaalka dadka soo dejiya sidoo kale waxa ay boolisku ka hadleen hub lagu soo qabtay magaalada marka waxaa kaloo dhegaystayaal idaacadda ku maqli doontaan barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka basa soofka badan waa lahay samatar nuurowe waxna igama siinayn markaan ku agsalownaay sool qorika maantaan ilmaha kuula imi soogan sacabada markaan kuu dhigtay ee daniiseetaysay waata sakada qaadateedu saamigeed qurahe qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida
warbaahinta kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay in dalkaasi uu tijaabiyey gantaalla iyo weliba farsamada hubka lagu hago iyadoo oo faalladii ugu horreysay ee tallaabadan laga bixiyeyna ay kicisay xiisad milatari hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa isagu si shakhsiyana u amray in la rido garnayladan oo laga ganay badda ku taalla xeebta bari ee kuuriyada waqooyi waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku hayso sawirro ay kuuriyada waqooyi baahisay ayaa sidoo kale muujinayay iyadoo kim uu daawanayay isagoo muraayad xidhan markii la ridayey islamarkaana dhoolla caddaynaya tilmaamayana shaashadda jasiiradda burburaysa oo la beegsaday dadka arrimahan falanqeeya ayaa sheegay in mid ka mid a hubkan la tijaabiyey uu u muuqdo gantaalka gantaallada nooca ridada dhexe ee baalistiga loo yaqaano oo la casriyeeyey iyadoo haddii ay xaqiiqowdana ay noqonayso tijaabadii ugu horreysay ee kuuriyada waqooyi ay samayso muddo sannadya badha
turkiga ayaa maanta sheegay inaysan ka laaban doonin go-aanka ay ruushka uga soo iibsanayaan gantaalka casriga ah ee s afar boqol xitaa haddii maraykanka uu cunuqabatayn ku soo rogo washington ayaa uga digtay xukuumadda ankara inaysan suuragal ahayn in gantaalada ruushka ee s afar boqol ee teknolojiga ku shaqeeya iyo diyaaradaha maraykanka uu soo saaro ee f soddon iyo shan ay horey uga iibiyeen turkiga aysan hal meel isla geli karin sababo la xiriira khatar ku iman karta nidaamka difaaca dalalka reer galbeedka maraykanku waxa uu sheegay inuu hakin doono heshiiska uu turkiga uga iibinayo ilaa iyo boqol diyaaradood oo ah nooca f soddon iyo shan ee dagaalka islamarkaana uu kusoo rogi doono cunuqbatayn haddii aysan ka baaqsan qorshaha ay ruushka uga iibsanayaan gantaalada s afar boqol madaxweyne ku-xigeenka turkiga fu'aad oktay ayaa maanta sheegay inaysan ka laaban doonin heshiiska ay ruushka uga soo iibsanayaan gantaalada lidka diyaaradaha ee s afar boqol kuwaas oo lagu lagu wado in turkiga la geeyo ugu dambeyn bisha juulaay turkiga iyo maraykanka ayaa ah laba wadan oo ka wada tirsan isbahaysiga neto sannadihii dhowaana uu xiriirkoodu sii xumaanayay waxa ay hadda ku kala fog yihiin dagaalada syriya iyo xiisadda siyaasadeed ee venezuela maraykanka ayaa la saftay mucaaradka halka turkiga uu taageerayo madaxweyne maduro
weerar ismiidaamina oo la adeegsaday gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday xarun ku taalla gobolka xarun booliis oo ku taalla gobolka waqooyi waddankaasi afghanistan ku yaalla oo ay leeyihiin ciidamada boolisku ayaa lagu dilay ugu yaraana saddex iyo toban qof halka shan iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in weerarkan oo ka dhacay buluik kumuri oo ah caasimadda gobolka puntland wuu bilaabmay barqanimadii axaddan maanta ah iyada oo qof ismidaamiyey oo ka tirsan kooxda taalibaan uu afaafka hore qarax kula beegsaday gaadhi nooca militariga ah oo ah nooc lagu sameeyey amaba lagu farsameeyey waddanka maraykanka kahor inta aanay koox toddoba ahi oo si xoogan u hubaysan aanay gelin halkaasina aanay dagaalka bilaabin hay-adaha ammaanka afghanistan ayaa si deg dega uga falceliyey kooxdan iyagoo iswaajahaya islamarkaana soo afjaray lix saacadood kadib waxaana sidaasi sheegay nasrat rahimi oo ah afhayeen u hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi isagoo xusay in sidoo kale labaatan qof oo rayidi ay ka mid ahaayeen dadkii halkaasi ku dhaawacmay
maleeshiyaad falastiiniyiinta ayaa boqolaal garnayl ah ku riday marinka khaza iyadoo israa'iilna ay kaga jawaabtay duqayn dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen khaza waxaana iska hor imaadkaasi ku dhintay ugu yaraan siddeed qof oo falastiiniyiin ah iyo saddex qof oo israa'iiliyiin ah dhawaaqa kadiga gantaalaha ku soo fool leh ayaa yeerayay sabtidii shalay iyo axadda maanta ah oo dhan waxaanay dadka israa'iiliyiinta ah ee khaza ka agdhow ay haystaan shan iyo toban ilbiriqsi oo keliya si ay u raadsadaan meel ay kaga dhuntaan bamka mid ka mid ah dadka israa'iiliyiinta ayaa ku dhintay garnayl si toos ah loola beegsaday gurigiisa halka mid kalena uu ku dhintay garnaylada gacanta laga tuuro oo ku haleelay warshadiisa oo ku taala koonfurta magaalada ashkulen israa'il ayaa iyaguna kaga falceliyey inay duqeeyaan khaza iyagoo beegsaday kooxaha xamaas iyo islaamig jihaad sidoo kale israa'il waxa ay sheegtay in kooxda islaamig jihaad ay garneelada ay xamaas haystaan ay ku soo rideen ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa amar ku bixiyey inay ciidamo dheeraad ah tagaan xadka ay la wadaagaan khaza si ay isugu diyaariyaan suurtagalnimada ciidamo dhulka ah oo halkaasi galaa
fiid wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idilena halka warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay booliska soomaaliya ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa lagu qabtay howlgallo ka dhacay ee magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya taliya ku-xigeenka booliska soomaaliya jenaraal sakiya xuseen axmed oo shir jaraaciyad ku qabatay magaalada muqdisho goordhoweyd ayaa faahfaahisay hubka lasoo qabtay ciidamada amniga oo ku guda jira gudashada waajibaadka ka saaran badbaadinta shacabka ayaa xalay oo taariikhda shanta bisha shanaad ka howlgal ay ka sameeyeen magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose waxay ku guulaysteen inay helaan kayd ee argixisada leedahay halkaasay ka soo saareen xabo miinooyin oo loo yaqaano kuwa antitangiya ah iyo abaaan kiilo oo kuwa maarkino sunta qaraxyada laga sameeyo ah noocyada miinooyinka ayaa ka kooban laba nooc oo kale ah nooca dhulka lagu aaso iyo kuwa wadada dhinaceeda la dhiga argixisada waxay doonayeen marka bisha barakaysana ramadaan ee bilaawata inay ku howlgalaan ayna ku waxyeelaan shacabka soomaaliyeed oo degan gobolka banaadir iyo shabeellada hoose waxaan inila wadaagi doonaa musawarada agabka lasoo qabto dhammaan
waxaa kaloo booliska soomaaliya ay sheegeen in degmooyinka muqdisho lagu qabtay dad ka tirsan al-shabaab oo lala xidhiidhinayo dilal iyo weliba weeraro dhacay waatan mar kale taliya ku-xigeenka booliska soomaaliya sakiya xuseen axmed
sidoo kale hay-adaha amniga oo kaashanaya shacabka ayaa howlgal ka fuliyey degmada waaberi waxay gacanta ku soo dhigeen laba dhagarqabo ka tirsan argixisadu al-shabaab kuwaasoo maalinta arbacada ee taariikhda ahayd kowda bisha shanaad degmada waaberi ku dilay marxuum cabdulaahi cali macow oo ahaa askari ka tirsan ciidamada ilaalinta deegaanka loo yaqaana minishibiyo sidoo kale hay-adaha amniga howlgal ay ka sameeyeen degmada heliwaa waxay kusoo qabteen laba ruux oo kale oo ka tirsan argixisada al-shabaab waxaa rabaa digniin inaan u diro dhawaan dhammaan muwaadiniinta gobolka banaadir waxaan ugu digaynaa inay si fiican uga fiirsadaan iskana hubiyaan dadkay guryahooda ka kiiraynayaan hadda kabacdi gurigii laga helo ama lagu soo qabto argixiso ama agab lid kuwa amniga waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya malkiilaha guriga iyo dulaalka dadka soo dejiya fadlan dadka guryihiina dejinaysiin ka diiwaangeliya degmada inigu dhow ee aad ka tirsan tihiin
sidoo kale booliska soomaaliya waxa ay ka codsadeen dadweynaha in ay la sameeyaan wada shaqayn
markana garowe magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah shirkan ayaa muddo qabsoomin iyadoo mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa gobolada ay isweydaarsanayeen eeda ku saabsan wada shaqayn la-aan haddaba qaar ka mid a xubnaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu baaqay madaxda inay isku soo dhowaansho muujiyaan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray kulankan oo ay ku dhammaayeen madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa furmay duhurnimadii maanta waxaana la filayaa inuu socdo labada maalin ee soo socota waxayna dhinacyada ka doodayaan sida warar hoose aan ku helayo arrimo ay ka mid yihiin qodobka konton iyo koowaad ee dastuurka oo qeexaya wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awood qaybsiga arrimaha kheyraadka iyo arrinta dhowaan dooda dhalisay ee doorashooyinka soo wajahan iyo sida loo wajahayo dooda ugu badan ayaa ka imaaneysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanayay wada shaqayn la-aan dhanka dowladda dhexe ah iyo in aysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey iyo sidoo kale wada tasho la-aan arrimaha qaybtood ajendaha rasmiga ee shirka oo aan weli la shaacin ayaa ka dhalan doona fadhiga maanta furmay waxaana soo gaarayay ilaa maanta madaxda baaqyo ka kala imaanayay qeybaha bulshada oo ugu baaqayay inay xal ka gaaraan arrimaha lagu murunsan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya nuux muuse birjaab v o a garowe
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna somalilan madaxweynaha somalilan ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee dalka nigeria olizogan obasanjo oo iminkana ah guddoomiyaha hay-adda brent trust foundation oo booqasho ku yimid somalilan waryahayaga saragaal mustafa xasan nuur ayaa warbixina murtaasi ku soo saabtan nooga soo dirtay magaalada hargeysa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada ee somalilan ayaa waxa uu dhignaa sida tan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu xafiiskiisa maanta ku qaabilay madaxweynihii hore ee dalka nigeria master alusagan obasanjo oo iminkana ah guddoomiyaha hay-adda brentrest foundation oo ka shaqeysa horumarinta dhaqaalaha afrika iyo weliba hirgelinta nidaamka caalamiga ah ee xarunteedu tahay dalka south africa wadanka ayaanu maanta ku yimid booqasho kadib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waxa uga mahadnaqay booqashada uu ku yimid somalilan waxaana warbixin guud uu ka siiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay somalilan iyo wakhtiga haatan ay marayso waxaanuu madaxweynuhu u sheegay master obasanjo in shacbiga somalilan xasuusan yahay guddigii xaqiiqa raadiska midooda afrika usoo dirtay sanadii labadii kun iyo shantii somalilan oo uu ahaa guddoomiyihii midooda afrika ee xilligaasi si ay uga sameeyaan warbixin la xidhiidha qadiyadda iyo madax banaanida somalilan maanta oo uu ku sugan yahay somalilanna ay guud ahaan indhaha somalilan muddo sideed iyo labaatan sano ah ay soo eegayaan madaxda iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale odayaasha afrika ee uu ka midka yahay kana dhurs sugayaan sidii afrika ay uga heli lahaayeen waxa ay ka mudan yihiin oo ah aqoonsi ay ka helaan afrika inteeda kale iyo beesha caalamka war-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamaac sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa weli waxaynu ku jirnaa wararka ku saabsan somalilan mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee somalilan ayaa eedo u jeediyey xukuumadda somalilan iyagoo jawaab ka bixiyey eedo uu horey wasiirka arrimaha guduhu ugu jeediyey guddoomiyaha xisbiga wadani isla sagal mustafa xasan nuur ayaa warbixintan nooga soo dirtay hargeysa
kadib shir jaraayid oo uu shalay qabtay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin waxa uu eedo u jeediyey xisbiga mucaaridka wadani gaar ahaana guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan ciro oo uu sheegay inuu ku kacay falal nabadgelyo darro abuuraya waa kan wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya leebada sarkaalee dhintay kulmiye maaha wadani maaha ucid maaha waa saraakiishii qaranka hadday shalita wadani heli lahaayeen dowladnimada inay maamulaan saraakiishan mas-uuliyaddooda ayay ahaan lahayd dowladdu in ay saraakiishan ka mas-uul tahay sifo nabadgelyo darro sii abuuraysa isagoo shakhsiyaad ula jeeda iyo isagoo xukuumadda u jeeda iyo isagoo shicib u jeeda intaba dhaawac maxaanku dhahdaye nabadgelyo abuuraysa ayuu hadlayo waxaa ka mid a maxamed kaahin intaasoo jeer baa loo sheegay waa been qayladhaan aniga igu soo dhacaysa may jirin ee ciri wuxuu u jeeday anigana wuu ii jeeday iyo xukuumadda isagoo waxyaalo kale iga sheegi karayay arrintanuu u jeedayoo sababtuu u jeeday waxay ahayd nimanka hawsha fuliyey inaanu anaku isir wadaagno oo qoladaa wuu u jeeday beesha ay ka soo jeedaan iyo gobolka booramana inuu colaadka la dhex dhigo uu isagu isleeyahay mucaarid cidi ha noqota aada wax ka faa'iidaysatirna wuu u jeeday saddexda golo iyo sharci dejinta iyo maxaanku dhahdaye xeer dejinta iyo fulinta saddexdaa dowladood dhardhaar waxaa dowladnimada dee la wadaago oo lasoo weheliya saddexda xusbi qaran isagu waxay ahayd inuu mucaaridna yahay mucaaridnimona wax u sheego laakiin dhaawac hadduu qaranka ka dhaco inuu qaranka la safto laakiin waxaa muuqatay inaanu maanta qaranka la safnayna uu qaranka ka safan yahay dhanka kale mas-uuliyiinta sare ee xisbiga macaaridka wadani oo shir jaraa'id ku qabtay xaruntooda magaalada hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay hadalka kasoo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha somalilan waa kan ismaaciil aadan cismaan ismaaciil yare oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga macaaridka wadani horta amnigu waa kan kulmamay kaayin waxaan leeyahay sidi sidideeda mooyaane dibudhacaga hubso dhibudhacaga hubso annagaa kaa jecel biliiska shalay kii eryanayeen waa adiga cirana wuu kaaga lex jeclayahay badan ibliiska cira goormuu noqday ninkan qarankan duminaya cira miyaanu ahayn kii markoon annagu udub ahayn kaahinow adigu dagaalamaysa inuu kursiga guddoomiyaha baarlamanka qabsado anigoo ismaaciil aadanoo daakhiligiina aan ka soo hor jeedeen beer buur dheer iyo meel gaabanba u fuulay inaanu guddoomiye noqone uu noqda nin xusbiga ka tirsan udub miyaanu ku ahayn miyaanu ahayn guddoomiyaheenni qaranka ee baarlamanka intaa baarlamanka soo hayay soo hogaaminayay goormuu noqday nin qarankan duminaya ma markaad kursiga daakilka ku fadhiisatay buu noqday xaasha lilah cidla ayaad ka hadashay waxaa la ina kaahin sharci buu ka hadlaya in sharciga la dhowro haddii cid lagu xidhayo sidan isagu wax ugu xidhxidhayo oo uu ku geynayo miyaanu ogeyn shalay kii lahaa iyadoo madaxweyne lasoo doortay oo ina kaahin jooga daahir riyaalo kaahin uu madaxweyne yahay lahaa dhangad baan kaaga soo saaray sagal mustafa xasan nuur v o hargeysa
aad ayay u mahadsan tahay warbixintii sagaal mustafa xasan nuur ay nooga soo dirtay magaalada hargeysa ayay taasi ahayd
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaaliidilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa toddobaadkan iigu martiya sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka iyo khatiibka masjidka cumar ibnukhadaab ee magaalada muqdisho waxaannu barnaamijka ku jeexjeexi doonnaa oo uu sheekhu kaga jawaabi doonaa su'aalaha dhegaystayaasha ee ku saabsan soonka iyo weliba waxyaabaha looga baahan yahay qofka sooman in uu sameeyo iyo qodobada iyo arrimaha laga doonayo inuu ka fogaado sheekh cabdilxayi ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intaanaan u guda gelin su'aalaha dhegaystayaasha bal marka hore haddii aan anigu su'aal ku weydiiyo soomku muxuu kaga duwan yahay waa maxay farqiga u dhexeeya cibaadooyinka kale iyo soomka bismillahi raxmaan raxiim jacfar waa mahadsan tahay waa runtii su-aal aada muhiim u ah oo ah soomku muxuu kaga duwan yahay cibaadaadka kale wuxuu kaga duwan yahay cibaadaadka kale waa wax muuqda oo dadku ay arki karaan sida matalan qofku salaad markuu tukanayo salaad waxay ka kooban tahay afcaasha la samaynayo ee rukuucda iyo sujuudda iyo istaaga ah marka qofkan inuu tukanayo waa loo jeedaa qofkii tukada iyo qofkii aan tukanin bulshadu way kala garan kartaa oo qofkii yani tukashadiisa laga waayo oo meelaha dadku isugu imaadaan iyo xaafadda iyo dadka la jooga iyo tukashadu waa wax muuqata laakiin soonku waa wax qarsan oo ka dhexeeya addoonka iyo ilaahay taasoo ah waxaa qofka hadduusan ilaahay ka cabsanaynin uu samayn karaa inuu intuu qolis ku soo xiro uu raashinna cuno biyana cabo banaanka markuu soo istaagana waan soomanahay uu yidhaahdo cid beenin karta oo dhihi karta ma soomanidna ma jirtee wuu sooman yahay unbaa la dhahaya marka waxaa soonku kaga duwan yahay cibaadaadka kale waa sir asaga ilaahay ka dhexaysa oo qofka alle kacabsigiisa un asaga yani uu soonkiisa ku ilaashan karo ee dadweynaha indhahooda ka qarsan oo aanayna ogaan karaynin qofkan inuu sooman yahay iyo in kale halka salaada iyo xajka iyo zakada iyo ayago ay muuqdaan oo dadku ay arkayaan sida loo samaynayo inta badan dadku waxay yaqaanaan eh, cunista iyo cabista eh, in eh, ay jebiyaan soonka maxaa kale marka laga soo tago labadaas qodob ee ama eh, labadaas arrimood ee waaweyn waxyaabaha kale ee soonka jebiya ee inta badan dadku aanay ku baraarugsanayn maxaa ka mid a Eh, aada umahadsan tahay Eh, dadku intaas muuqata way yaqaanaan maxaa yeelay eh, intaasoo mar ayaa laga hadlay idaacadaha iyo telefishinada iyo meel walba iyo masaajidada eh, waxyaabaha muuqda ee soonka buriya Eh, dadkuna way la qabsadeen oo way yaqaanaan in soonka eh, uu ku buro cuntada iyo cabidda iyo masalan isu tegitaanka oo maalintii ramadaanka ah waxyaa kuwaas marka waxaa la yidhaahdaa waa maadiyaadka waa waxyaabaha muuqda ee soonka yani burinayo dadku dhan way yaqaanaan waa saa u tilmaantay laakiin waxay dadku hilmaansan yihiin oo aadna muhiim u ah waxyaabaha macnawiyan soonkii ajirkiisa baabi'inaya oo qofkii si wuu u sooman yahay laakiin soonkan waxaa loo soomayey in ajir laga helo laakiin haddii la ilaalin waayo wixii in la iska ilaaliyo ay ahayd gaajo iyo haraad unbaa qofkii qabanaya laakiin wax ka dambeeya oo ajir iyo xasanaad uu ka helayo ma jirto taas waxay tahay waxyaabaha masalan ay kamid tahay qofku inuu dadka wax ka sheego oo xanto inuu been sheego inuu yani dad xoolahooda qaato inuu dad dilo waxyaabahaas yani macnawiga ah oo aan muuqanin way buriyaan soonka oo si waxay u baabiyaan ajir aan lahayn saasaa nabiga sal sal ly slam imise qof ayaa sooma soonkoodana aan ka dheefaynin ama aan ka faa'iideynin waxaan ka ahayn oon iyo iyo gaajo Eh, marka yani dadku waxyaabaha inay iska ilaalinin eh, ayaa kuwaas macnawiga ah ayaa ugu daran oo ajirka ka baabi'inaya marka in kuwaas la iska ilaaliyo oo maxaa yeelay eh, cuntada iyo cabitaanka saacadaha yar ee maalintii qofku uu sooman yahay ayay xaaraan noqonayaan hadhow markii maqribkii la gaaro oo dadku yani ay afurayaan biyihii iyo cunidii xalaal ayay isu bedelaysaa haddayna xaaraan ayay ahayd maalinta marka la joogay laakiin waxyaabahan kale ee dadka ay isku xadgudbaan ama ay wax iska sheegaan ama ay eh, been sheegaan ama eh, markhaati beenaad ay furaan qofku wuu sooman yahay yani haddana ma iska ilaalinayo midda kale waxaa- waxaa- waxay tahay qofka waxaan uu- loogu sameeyey inuu cuntada iyo cabitaanka iska dayo waxay ahayd si baraatika ah in loo baro ama la yidhaahdo waxa xaaraanta ah waa sida biyahaas iyo cuntadaasi ay soonka kaaga furaayaan ee haddii aad samayso ayna waxba kuugu jiraynin ayaa xaaraantuna sidaas oo kale ayay soonka kaaga baabi'inaysa oo nabiga wuxu uri sal ly slam man lam yadac qawla azuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja bian yadaca dacaamahu wa sharaabahu yani qofkii iska dayn waayo hadalka beenta ah iyo ku camalfalka beenta lagu camalfalo ilahay wax dan oo uu ka leeyahay ma jirto inuu cuntada iyo cabidda uu iska daayo marka waa saa u tilmaamaysa oo wixii dadku ay yaqaanaan ee waaweyn na sida iyagaaba iska ilaalinaya oo ku talagelaya laakiin meesha ayna ku talagelayn ee sidiq ku gelaysa waxay tahay inay ka soomeen wixii yacni oo hadhow xa- xalaal isu bedeli doona Eh, wixii weligii aan xalaal isu bedeli dooninna oo isku dirka dadka la isku diro iyo wax ka sheega dadka wax laga sheego oo ramadaan iyo ramadaan la-aan maalin iyo habeen weligeedba xaaraan ahaanaysa yaa laga yaaba qofkii inuusan iska ilaalinin wax si ku meel gaara xaaraan u noqonaya muddo ka bacdina xalaal noqonaya inuu iska ilaaliyo marka xaggaas in laga fiiriyo Way.
si ca- yacni fikir iyo caqli taas ayaa ku habla waa mahadsantahay waa usoo laabanaynaa Eh, waxaa qadka ku jira ee dhegeyste ee magaalada muqdisho jooga Eh, fadlan magacaaga ku bilow su-aasha aad qabtana raaci bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin Eh, magacaygu waa xuseen aadan Eh, su-aasha aan qabo oo sheekh aan weydiinayo sheekha waxa weeyaan Sheekh Cabdilxayi.
eh, miskiin- haa sheekh cabdilxayi Eh, miskiinka aan hayi karin wuxuu ku afuro suxuur iyo iyo casho iska wadaaye bal ka waran soonka siduu waajib ugu yahay qofkaas ee aanba heli karin wax uu ku afuro aad baad umahadsan tahay Eh, su-aasha eh, waxaan u gudbinayaa sheekh cabdilxayi Eh, dhegeyso jawaabta aada u mahadsan waan maqlayaa xuseen eh, oo muqdisho kasoo hadlaya Eh, dabcan qofka aan haysanin wuxuu ku afuro iyo wuxuu ku suxuurto eh, waajib waxaa ka saaran dadka yani la jooga ama la nool ama deriska ay yihiin ama ay qaraabada yihiin eh, in ay ka bixiyaan afurka iyo iyo suxuurta oo waa midda fadliga badan lagu sheegay oo yani dadku inay ficlan ay duruuf jirayso oona helaynin eh, lagu tilmaamayo marka eh, waajibkii soonka inuusan helaynin eh, maxaa yeelay wuxuu cuno iyo wuxuu cabo soonka waajibkiisa ugama dhacayo soonka wuxuu macduur kaga noqdaa qofku haddii uu xanuunsan yahay maalan iyo haddii uu safar yahay iyo haddii maalan haween arrintu ay joogto oo maalan ama dhiiga caadada ama kii dhalmada iyo haddii uu yahay ayaa ama qofku maalan haddii uu waaye intuu noqdo oo uuna awood u lahayn uu ku soomo ee kaasoo kale macduur ayaa la yidhahda laakiin duruufahan kale ee dhaqaalaha ku saabsan muslimiinta waxaa la rabaa dadka noocaas oo kale ah waxa loogu tirtirsiinayo ee la dhahayo qofkii qof afuriya ajirkiisa oo kale ayuu qaadanaya in la iskafaalo qaado oo la is afuriyo ayaa loo baahan yahay marka qofka noocaas oo kale ah meel cidlaa ma taagno geed hoostii ma fadhiyo ummad ayuu la nool yahay ummaddaas ayaa waxaa rabaa inay duruuftaasi intay ogaadaan ay qofkaasi ay afur ay ka bixiyaan si u soomo asna yani ajirkiina u helo dadka afuriyeyna ajirkiisa ajirdeeda oo kale ay soomaan ee lama dhahay masalan haddaad wax badan ka aadan haysan waad fasaxan tahay haddii la fasaxo xataa oo la yidhahdo ma soomayo muxuu cunayaa ilan cuntadii maba haystaaba iyo iyo hadda sida aad su-aasha udhigayso oo kale ah ama isdhehi lahayd inaan yani waxba laga rabin hadduu saas uu yahay marka inuu soomo ayaa waajib ku ah dadka muslimiinta ee uu la nool yahayna inay afurkii ay siiyaan ayaa waajib ayagana ku noqonaysa si uu u soomo waxaan u gudbayaa qof kale oo isagana qadka telefoonka ku jira waxaan filayaa in uu joogo gobol ka mid ah deegaanka soomaalida ee etoobiya fadlan haddaad maqlayso su-aashaada iyo magacaaga iyo goobta aad joogto adigoo ku bilaabaya sheekhu wuu ku maqlayaahe su-aashaad qabto weydii magacaygu walaale waa siriir raaga bootaan oo jooga dhaaltaag oo ka tirsan degmada dallaadi ee gobolka doolo oo dowla deegaanka soomaalida ka mid ah su-aasha ugu horreyso aan weydiinayo sheikha sheekh cabdixayi waxa weeye waxyaabaha yaryar ee soonka buriya ee aalaaba dadku aysan oran soonkaagii waa buray ama waxbaa kaa gaaray baan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo ay kamid tahay waxyaabaha maalaha yacnigaay oo kale maxay noqon karaan iyaguna waxyaabaha maalaha yacnigaa la ciyaaro sida dhalinyarada ay u degan yihiin oo kale sida laaliida oo kale degmadaha iyo waxyaabahaas kubadda iyo waxyaabahaas ay dheeraan soonkii ma burinayaayo soonkaas si baa loo qalanaya haddii qofku waxyaabahaas dhex galo soonkaas soonkii macnaha ajarkii wax nusqaamaya soonkii waa garta su-aashaas way caddahay su-aasha labaad u gudub maalinta qofku soon markii maalin lagu leeyahay haddii maalintii weli lagu leeyahay soonqaadkii labaad uu soo galo oo sidaas ay soonqaadkii labaad haddana intuu ku soomo maalinta ay soonqaadkii labaad haddana ka dhibdhacdo dadku waxay yidhahdaan soonka maalintaas waxay noqonaysaa laba maalmood qofku inuu qalleeyo iyadana maxaa ka jira ma hal maalin baan qallaynayaa markaas mise laba maalmood baan u qallaynayaa
waaya waa mahadsan tahay qadka ku jir qadka qadka qadka ku jir zakariye ee jawaabta dhegeyso ee sheekh cabdilaahi uu ku maqlaya zakarigu mahadsan yahay midda ku saabsan waxyaabaha maala yacniga ee qofku isku mashquulinayo dabcan ajirkii qofka way yaraynaysaa oo waxaa kaloo meesha ku jira xigmadii loogu talagalay bisha ramadaanka oo ahayd dadkani maadaama cimrigooda uu gaaban yahay ummadihii kale ee ka horreeyay ay ka cimri gaaban tahay ummadihii kale dhici karto inay cimrigaas dheer ay ku cibaadaysteen si ummadahaas looga daba tago in bisha ramadaanka ilaahay uu la siiyey oo habeenkii laylatul qadarka ay khayrka badan ilaahay u dhexgeliyey oo wax saa loo yeelay ay tahay in laga faa'iidaysto oo waktiga maalaa yacni aan iskaga dhuminin maxaa yeele waa wax yar oo kooban oo ilaahay uu yidhi ayaaman macduudaat waa maalmo yar oo kooban oo maalmaha kale dabcan oo ka duwan salaadii sunno ee lagu tukado bisha ramadaanka faral oo kale ajirkii ayaa laga helayaa faralkiina waxaa laga helayaa toddobaatan faral ajirkooda oo kale ayaa laga helayaa marka qofkan maalaayacniga waktiga isaga qaaday ajirkaas uu shaqaysan lahaa iyo fursadii la siiyey ayuu ka faa'iidaysan waayey laakiin xagga inuu soo qalaynayo soonkii oo soonkii uu ka buraya taas ma jirto oo soonkii yani maalinkaas waa suu yani u soomay oo ma soo qalaynayo laakiin fursadii la siiyey ee ahayd inuu waktigan qiimaha badan inuu uga faa'iidaysto inuu ku dhaacaysto wax khayr lagu ku qabsado ayuu iska dayacay marka qof fursad la siiyo fursaddii ka faa'iidaysan waayo midda kale haddii qofku masalan soonkan ay maalmo ay dhaafaan maalin ama labo ama intii hadda dhaafta oo soonkii kale uu kusoo galo isagoo aan gudin maalmihii lagu lahaa sida uu dhegeystuhu dhigay ma aha yani maalintii inay ay kordhayso ama ay labanlaabmayso maalintu maalintuun bay ahaanaysaa hadday shan maalin ahayd oo soonkii kale uu kusoo galo ka maalin ahaan shantii maalmood bay ahaynaysaa ee toban maalmoodna ma noqonayso lix maalmoodna ma noqonayso waxaa marka culimada ay isku khilaafeen maadaama uu ka faa'iidaysan waayey muddo sanad ah wax ku dhow kob iyo toban bilood oo ay u suurtagelaysay inuu ku qalleeyo maalmihii soonka dhaafay wuu qallayn waayey in la yani ganaax la saaro oo la yidhaahdo waxaa lagaa rabaa waxa la yidhaahdo fidya oo kafaaro gud u ah dib u dhigii uu digdhigay soonkii uu qallayn waayey oo ah maalintii inuu bixiyo hal hal hal madaal ama hal galaas oo badar ah oo maalintii uu raaciyo marka haddii shan lagu lahaa maalmood oo oo soonka kale uu kusoo galo soonkan ayuu soomayaa markuu soonku ka dhammaado ayaa wadacadaha ka bilaabay leanna qof lagu leeyahay waajib soon lagu leeyahay oo faral ah inuu sunno oo yidhahdo sagootin baan gelaya lama rabo sagootinkaasa wuxuu ka dhigayaa inuu ku qalleeyo soonkii hore wixii dhaafay oo saas uu ku soomo shantii maalmood markuu iska gudo shantii maalmood shan galaas oo oo oo badar ah ayuu raacinayaa midiiba culimadu waxay kaloo yidhaahdeen haddii uu soonkan uu gudi waayo oo kalkan kale ee soo socda shantii maalmood isagoo weli lagu leeyahay uu soonkii labaad usoo galo maalmuhu isma bedelayaan laakiin waxaa isbedelaya waxa uu bixinayo oo meeshii hal galaas ay ka ahayd sanadkii hore laba galaas ayay noqonaysaa marka waxa laban laabma waa xagga fidyada iyo xaggaas ayay ka yidhaahdeen laakiin maalmuhu ayagu ma bataan sida ilaahay uu yidhi faciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale ayaa qofkan lagu leeyahay inuu soo somo oo intii ka tagtay ah laakiin ma kordhaayaan oo ma ziyaadayaan waxaan filayaa inuu khadka ku jiro dhegaysto kale oo isagana aan qiyaasayo inuu ku sugan yahay meel ka mida soomaaliya haddii aad imaqlayso sheekh wuu ku maqlayaa su-aashaada hore u gal waxaan joogaa magaalada muqdisho degmada yaaqshid su-aashayda haddii aan hore usii galo sheekha waxaan weydiinayaa haddii bisha ramadaan dhexdeeda aan sameeyo ganacsiga online-ka oo wakti badanna aan geliyo maxay diintu ku qabtaa su-aashaas bal sheekha iyo weydiiya jasaaka allah ganacsiga online-ka ganacsiga online-ka oo forex tradingka loo yaqaano sarifka lacagaha qalaad oo online-ka lagu sameynayo diintu maxay ka qabtaa inaan bisha ramadaanka aan sameeyo oo wakti fiicanna aan geliyo oo badan sheikh wuu ku maqlaya dabcan su-aashaas jawaabteeda waxay u noqonaysaa ganacsigaasi lafahantiisu ma yahay xalaal sheekha aan u daayo dabcan saa isagoo u dhigay waxaa ka muuqda yani wakti badan inuu barnaamijkaas inuu ku jirayo oo uu gelinayo marka labaan u kala qaadno waktigaas uu hadda soo weydiinayo oo leeyahay muddo dheer maadaama aan ku jiraayo waktigaas dheer ee aan ganacsiga geliyay soonkii wax may u dhimaysaa marka midda wixii ku saabsan ganacsi qofku yani inuu ganacsado oo maalintii o dhan uu shaqaysto oo uu mashquulsanaado waa wax loo baahan yahay wax dhibo ay leedahay ma jirto maxaa yeelay inuu qofku uu shaqo samaysto oo yani naftiisana anfaco ummadana uu anfaco yani cibaadada ayay ka mid tahay oo shaqadu waa sharaf qofku inuu shaqa uu qabsadana isagoo sooman ajirkun bay usii badinaysaaye wax dhiba ma lahan ama midda ku saabsan iyo sida ay masalada ahaanteeda arrintan laisku sarrifaayo iyo wixii ku saabsan taas waa masale gaarkeeda oo u baahan marka baxsi in laga sameeyo iyo waxaan maxay yihiin iyo dadka bangiyada ka shaqeeya yani ayaa muuqaalkeeda u aada uga cadaanaya marka in halkaas loo xawilo ayaa ama loo wareejiyo ayaan jeclaan lahaa laakiin ka wakti ahaan qofku intii uu shaqaysan karo oo wakti dheer ah inuu shaqaystayo soonka waxu dhibi mayso inuu niyeysin ba waxaa loo baahan yahay shaqadan uu qabanaayo inuu yani ay tahay cibaado oo uu naftiisa ku anfaco oo reerkiisa ku anfaco oo wadanka uu dakhli kusoo geliyo oo kii beer falanayo beertiisa u fasho kii maxaa yeelay ganacsanayo ganacsado kii yani dowlad u shaqeynayo u shaqeeyo yani qof walba meesha oo shaqadiisa uu ka qabsado inuu wakti dheer ay ka gashaay soonka waxba ma dhimayso gabar baa emailka noogu soo qortay su-aal waxay leedahay inkastoo magaceeda aanay noo soo sheegin iyo halka ay ku sugan tahay waxay ku waxay leedahay haddii ninkaygu aanu soomin bisha ramadaan inta lagu guda jiro soomkii faradka ahaa aanu soomaynin aniga maxaa waajibahoo arrintaasi iga saaran haddii aanu warna iga maqlaynin in aan cuntadii uu cuni lahaa u diyaariyana uu doonayo aada umahadsan tahay waajib ka saaran wuxuu yahay dabcan in qofka yani isagoo cudurdaar la-aan ah inuu ramadaankii uu soomi waayo oo si kas ah uu soomkii isaga daayo waa waa dembi falka uu rabo inuu wax ku cuno iyo cuntadaas uu cunayana waa xaaraan ukaalmayn loogu kaalmeeyo oo loo sameeyana yani waa dembigii oo loogu kaalmaynayo inuu ninkeedii yahay oo amar siinayo oo uu leeyahay maxaa cuntadii iisoo karina xaq uguma leh maxaa yeelay nabigu sal sal ly slam laa daacta limakhluuqin bi macsiyati alkhaaliq marka haddii asagu yahay qof yani halkaas gaaray oo iyadoo ramadaan ay tahay raba inuu iska afurnaado oo raashinka uu iska cuno gabadhuna ay tahay gabadh yani ayadoo soonkeedana ilaashanaysa salaadeedana ilaashanaysa xaq uguma leh in uu uu yidhaahdo raashin ayaad iisoo karinaysaa oo aad ii keenaysaa sababtoo ah asaga waxay ahayd inuu la soomo haddii uu la soomi waayo si ayna ayna usoo gelin aayadda dhahaysa walaa tacaawanu cala alismi dembi ha isugu kaalmaynina waa inaysan dembiga ugu kaalmaynin ay tidhaahdo haddii aad waajibka ilaahay gudan weysay ood soomi weysay aniha i dambaajinina meeshii kale adigu wax ka raadsanaysa iyo sidii kale aad isu daberaysa isu deber ee ayna marna suurtagal ayna ugu noqonin inay dab intay u gasho ay tidhaahdo qadaan kuusoo karinaya oo halkaas uu ku qadeeyo oo xaaraantii ay cunsiiso arrin hagaagsan ma ah haddii aan aniga su-aalku weydiiyo sheekh cabdilxay muxuu noqonayaa xukunka qofka isagoo aan wax cudura haysan si ula kac ah oo bareera soonkii uga taga ee aanan soomin dabcan soonku wuxuu la mid yahay un axkaamta kale islaamka ayuu la mid yahay waxaa marka loo kala qaadaya sababta uu qofkan uuna u soomeynin maxay tahay haddii uu diido waajibnimadkiisa oo uu haysto waxa yani dadkani ay ka ciyaarayaan oo waxbaa la sooman yahay tan iyo waxaan uu leeyahay wax ka jiraba male oo wax waajiba oo uu soonka uu yahay ma jiro ee ani cuntadeedan iska cunaya oo uu inkiro waajibnimadka soonka waxaa laisku waafaqsan yahay inuu gaaloobayo oo islaamka uu ka baxayo sababtoo ah waxaa la yidhahdaa waxyaabahaas waajibaadka ah waa maa culima min addiini bidaruura waxyaabaha qof kasta oo muslim uu yaqaano soonku inuu waajib yahay salaadu inay waajib tahay zinadu inay xaaraan tahay marka waxyaabaha noocaas oo kale ah juxuudka ama diidmada xukunkeeda ilaahay uu uu ka soo dejiyey ee uu ina faray inkiritaanka la inkiro waa lagu gaaloobaa haddii laakiin uu ogol yahay waajibnimadka soonka oo inuu soonku waajib yahay uu ogol yahay laakiin uuna soomaynin oo marka waxa uu khaldaya ay tahay ee uu hoggaansan la-aanta uu hoggaansami la-yahay wuxuu noqonayaa muslim caasi ah oo amarkii la siiyey qaadan waaye marka way kala duwan yihiin muslim caasi ah iyo mid gaala way kala duwan yihiin marka midka asalka inkira waajibnimadkana wuu gaaloobaa midka laakiin asalka waajibnimada ogol laakiin aan falkii samaynaynin waa mudnib wuu dambaabay dembi badan ayuu ku jiraa waa caasi ilaahay subxaana watacaala hadduu toobada waafajiyo oo uu soo qalleeyo uu toobad keenana waa wax kale haddii uu toobad keeni waayo oo saa ku dhintana ilahay subxana watacala si ula macaamulayo isaga ayaa cadaaladiisa marsiinaya laakiin ka-xugun ahaan marka isweydiiyo saas ayay noqotaa oo wixii inkiraad ahna waa gaalnimo wixii aan inkiraad ahayn oo ogolaansho ah laakiin aan fulintii la samaynayninna waa caasinimo waayahay dhegaysto kale ayaa khadka ku jira walaal meesha aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabaya su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso sheekh cabdilxaye hore u gal walaal waa mahadsantaha jacfar kuka adigiyo sheekh cabdilxaye waa in salaam ah magacayga waa cabdullaahi yuusuf maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aasheeda waxay tahay sheikh waxaan weydiinayaa anoo sooman oo saayam ah haddii aan qof dhiig aan u shubo soonkayga siduu noqon doonaa sheikh ayaan weydiina su-aasha ma iga buri doonaa mise soonkayga waa ii jiraa intaas ayaan weydiina sheikh oo laa xafido waa mahadsan tahay qadka ku jir jawaabta sheekha dhegeyso uu ku maqlayaa
wuu mahadsan yahay waa su-aal casri ah oo runtii yani nolosheennana yani saameyn kule oo mar walba ina qabsata oo maala idoo ramadaan la jooga waxaa dhici karta yani dad inay u baahdaan in dhiig la siiyo dhiig loo shubo marka diinteenu in ummadda la badbaadiyo oo nafta la ilaaliyo oo waxyaabaha usoo degtay ayay kamid tahay saas daraaddeed qofkii sooman haddii uu dhiig shubo oo tabaruco oo qof yani uu dhiig uu u shubo soonkii ma ka furmaayo uu dhiigii wuu shubi karaa soonkiisiina wuu jira wax dhiba male marka waxaa dhici karta islaan dhalaysa oo kale masalan in qalliin ay inay ku dhasho ay noqoto oo loo baahdo in dhiig lagu shubo dadkii qaraabada aha ee la joogayna inay sooman yihiin marka qofkaas oo kale wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo naftiisa dadkii saa'imiinta ah ee la socday marka dhiig way u shubi karaan soonkoodana wuu u jira oo way sii dhammaytiranayaan waxaa jira dad soomaali ah oo waddankii ka maqan oo waddamo dibadda a jooga haba ugu badnaadeen kuwa reer galbeedka ee aanay muslimiintu ku badnayn waxaa jira waddamo maalintii ay aad u yar tahay oo dhowr saacadood oo keliya ay tahay iyo kuwa maalintii ay aad u dheer tahay oo laga yaababa in labaatan saac iyo ka badan ay gaarto dadkaasi qaab noocee bay u soomayaan daban dadka ay labaatan saacadood ay tahay iyo waa wa wuu ku dheeraanayaa laakiin waa way ku qasban yihiin oo waa kolley qoraxda mar hadday dhacayso saacadahooda haba ku dheeraadan ajirkaa u badanayeena way intii saacadood ee qoraxda ay ka dhacayso way soomanaanayaan kuwa ay u gaaban tahayna yani ayadana waa saas oo kale oo hadba saacadaha inaga ilaahay wuxuu inagu adoonsaday oo soonka laynoo diray laga bilaabo xilliga fajarka uu dhasho ilaa qoraxda ay ka dhacdo intaas yani ayaa soonkii ah marka intaas marna way badan kartaa marna way yaraan kartaa sida waddankeena soomaaliya oo kale oo asaga iska dhexdhexaad oo mar walba yani saacadihiisu ay sugan yihiin oo habeenkii iyo maalintii aysan aadu kala fogeyn ma aha meelo waxaaba jirtaba dhici karta saddex saddex bilood oo kale inayna qoraxdiiba ayna dhicin oo kale marka kuwa ayna qoraxda u dhicin ayaa daran laakiin kuwa qoraxda ay u dhacayso yani dhib male intaas saacadaha sideed iyo toban saacadood labaatan saacadood way iska soomanaanayaan laakiin kuwa qoraxda ayna u dhicin qoraxdii uu soo jeedo saddex bilood laga yaaba inaysan dhicin say yeelayaan culimadu waxay yidhahdaan waddanka ugu dhow oo cimil ahaan ugu dhow ayay yani saacad ahaan ay ku qadaranayaan inta kuwaas ay soomaan in la eg ayay soomanaanayaan hadday doonto qoraxdii haba iska soo jeedeen haddii saacadihii markaas la gaaro ayay afurayaan haddana saacadii habeennimo intii ahayd ayay qadarayaan kadibna soonkii ayaa u bilaabanaya saas ayay ku soomayaan dadka saacadaha yani oo qoraxda ayna ka dhicin ee muddada dheer ay qoraxda ay soo jeedaysaa ama kuwa ay ka dhacayso kuwaas ayaga culays wuu ku yahay ficlan oo ay ku rafaadayaan lakiin haddana marba hadday qoraxdii dhacayso inta ay ka dhacayso way sugayaan qofka laga doonayo in qallayntii soonka fidyo uu raaciyo oo kale oo aad hadaay ka soo hadashay waxaa la yidhi qof maskiina ha quudiyo matalan waa sidee haddii qof miskiina laakiin aan muslin ahayn uu qofkaasi quudiyo ma shardi baa qofku inuu muslin ahaado
طبعا qofku meeshuu joogo way ku xiran tahay oo hadda maalan innaga soomaali haddaan nahay oo maalan guryihi aan joogno yacni dadka masaakiinta ee jooga iyo mushkilo inagama haysata arrintaas oo qof la quudinayo waaba qof sooman oo ama la afurinaayo ama loogu kaalmaynayo lakin dadka banaanka jooga oo dhici karta ee inaynan la joogin dad muslimiin ah oo fidyana ay ku waajibtay yacni dadka aan muslimka ahayn ma ma ma siinayaan haway siinayaan leanna sadaqada ay muslimiintu bixinayaan kuma xirno qofka ay siinayaan inuu muslim uu yahay ee waxaa un laga fiiriyaa baahi inay jirto diinteennu waa diin bini aadamka u naxariisanaysa saas daraaddeed markii waxa la quudiye la yidhaahdo sifo aan ka ahayn baahi laguma xiro saas ilahi wuxuu yidhi wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman wa asiiran kulli saad arkaysaan nakira ayaa la yidhahdaa al miskiin lama dhihin ee waxaa la miskiinan marka miskiinka oo nakirada waxaa la yidhahdaa waa ismun shaacirun fi jinsihi yani waa qof kasta saas daraaddeed waxaa la nebi ibraahim calayhi salaam markii uu laga dhigay imaam inuu u noqdo ummadda ilahay wuxuu weydiisay carruurtaydan ilahay iga dhig sidaasoo kale iyo hogaamiyaal ii noqdaan markaas waxaa imi hogaamintu waxay u baahan tahay darajo la soo gaare ee dad aan darajadaas soo gaarin oo laga yaabo inay dulmi samaynayaan lagama dhigaayo mar dambe ayuu wuxuu u duceeyey magaalada mako markaasa wuxuu yihi ilahay magaalada mako isagoo tii kore ka qiyaas qaadanaya rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraati man aamana minhum billahi walyawmi alaakhir ilahay wax si ayuu yidhi dadka beledkaana wuxuu ku qayday ama ku xiray qofkii ilaahay aakhira rumeeya ilahay muxuu ku yidhi marka qaala waman kafar qof gaaloobee xataa waan siinayaa ee iskuma xirno baahida dadka haysa in laga bixiya ay tahay inuu muslim yahay kuma xirno aayaddan oo dhahaysa laysa calayka hudaahum walaakina allah yahdi man yashaa waxay kusoo degtaa la yidhi markii uu madiine yani la joogay ayaa fuqaro waxaa soo baxday aan muslimiin ahayn oo dadka kale ah markaasa muslimiinta qaarkood waxay soo jeedeen tala ah muslimiinteenna baahida haysa keli ah aan wax ku sadaqaysano kuwa aan muslimka ahayn ayay waxba aynan siinin markaas aayadan kasoo degto waxaa la hanuunka iyo iskuma xirno wax siintu laysa calayka hudaahum walakin allah yahdi man yashaa wama tunfiquu min khayrin falianfusikum wama tunfiquuna ila ibtigaaa wajhi illah idinku ilahay dartiida waad u bixinaysaane shuruudo kale ay ku xiran tahay oo muslim miyuu yahay mise muslim ma aha yani taas awladintaan maaha ilahay afkaan uu jeexay muslim iyo gaal baa sira afkan u jeexay risqina wuu siinaya marka qofkii jooga waddan aan ayna muslimiintu ku badnayn oo isaga meeshaas uu noqday oo ay fidyo ku waajibto oo ay noqoto inuu siiyo dadkaas aan muslimkahan wuu siin karaa lacalla waxaaba laga yaabaa ixsaankaas uu sameeyey iyo soo dhaweyntaas in ilaahay ku anfaco ay kusoo islaamaan haddii aan eh, ramadaankii iyo soomkiisii eh, intaa uga soo gudubno eh, waxaa jira lix maalmood oo wadac la yidhaahdo oo la soomo bisha ramadaanka ku xigta shawaal nebigana sal allahu aleyh wasalam waatii uu yidhi qofkii lixdaas maalmood raaciya waa qof sanadka oo idil soomay oo kale buu la mid yahay lixdaas maalmood sidee loo soomayaa ma inay isku xigaan baa qasaba ma in lixda beri oo ugu horraysa shawaal ay noqdaanba mise meeshii la doono oo shawaal ka mida baa laga soomi karaa shardi ma aha inay israacaan shardi ma aha inay lixda ugu horraysa ay ahaadaan ee waxaa un la yidhi sittun min shawaal yacni lix maalmood oo shawaal ka mid a wuu kala googoyn karaa gadaal ayuu ka dhigi karaa hor ayuu ka dhigi karaa dhexda ayuu ka dhigi karaa waa inay shawaal dhexdeeda ay ahaato laakiin dadku waxay u barteen maadaama soonkii ay soo soomeen soddonkii maalmood calooshuna ay la qabsatay soonka hadhow haddii intii cuntada la siisiiyo bishu markay labaatan marayso tobankaas dambe la yidhahdo lix kamid aan ka soomayaa inuu ku rafaado ayaa dhici karta marka si ah caloosha intayna weli raashinka la qabsanin gees oo afkuleelka lagu gooya ayay soomada ku maahmaahdae lixda in la israaciyo oo soonkii hal mar qofkii uu ka baxo maalinta oo lixda ay dhammaato ciiddii ayaa dhexdan gashay lix aadan waxaa lagu xilifayay maalinka toddobaad ee dambe ee lixda qofka u dhammaatay ayaa culimmadeenna waxay u bixiyeenba xataa ciidul abraar dadka baariyaasha ciidoodii waa lixda beri kadib maalinta ku xigta ayay noqonaysaa marka israacintu saas ayay ugu fiican tahay xagga fudaydka ah laakiin shardi ma aha inay israacraacsan yihiin aad iyo aad waad umahadsan tahay sheekh cabdilxayi waxaan filayaa in dhegaystayaashu ay jawaabo fara badan u heleen su'aalo ay iska weydiinayeen arrimaha la xidhiira soomka bisha barakaysan ee ramadaan ee iyadu fooda nagu soo haysa aad baad umahadsan tahay sheekh cabdilxayi kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka cumar ibnalkhadaab ee magaalada muqdisho sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijkayagayna intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal intaynu dib dambe u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jacfar kukaay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna jabuuti war goordhoweed naga soo gaadhay magaalada jabuuti ayaa sheegaya in madaxweynaha waddankaasi jabuuti ismaaciil cumar geelle uu isku shaandhayn ku sameeyey gulihiisa wasiirada faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa waxyar ka hor nooga soo diray magaalada jabuuti wariyahayaga ramadaan muuse jaamac warkan ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ee ku saxeexan yahay madaxweynaha jabuuti oo isla markaana gudoomiyaha golaha xukuumadda jabuuti ayaa lagu shaaciyey in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu mar kale kalsoonida u cusboonaysiiyey ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed oo isagu sii hayn doona xilkii ra-iisul wasaarenimo xukuumaddan cusub waxaa ku soo biiray afar wasiir oo cusub iyadoo kuwo kalena xilalka layskugu bedelay qaar kalena lagu sii hayey jagooyinkoodii afarta wasiir ee ka baxday xukuumadda ayaa kala wasiiradii xagga wasaaradda warfaafin wasiirkii shaqada wasiirkii miisaaniyadda iyo wasiirkii caafimaadka iyadoo afartaasi wasaaradood loo dhiibay afarta wasiir ee ku cusub xukuumadda jabuuti wasiirada lagu sii hayay jagooyinkooda wasiirnimo waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee jabuuti ilyas muuse dawaale iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jabuuti maxamuud cali yuusuf iyo dabcan wasiiro kale oo weli iyagu sii fadhiya kuraastoodii wasiirnimo kuwa xilalka loo bedelay waxaa lasoo qaadan karaa oo ka mid ah wasiirkii hore xagga gaashaandhigga ee jabuuti oo loo dhiibay hadda garsoorka cali xasan bahdoon wasiirkii garsoorka muumin axmed sheekh ayaa isna hadda loo dhiibay arrimaha gudaha iyadoo gaashaandhigga hadda loo dhiibay wasiirkii hore arrimaha gudaha jibuuti xasan cumar maxamed rabadaan muuse v o a jibuuti
aad ayuu umahadsan yahay wariyaheena ramadaan muuse oo nooga soo waramayay dalka jabuuti markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal nabsi waa awood dahsoon oo dhaqanka soomaalida lagu yaqaan sida ay bulshadu rumaysan tahayna waa awood aan la arki karin lagana baxsan karin oo ciqaab ugu maqan qofka dadka ka taagta daran ku amarku taagleeya waa awood jilbaha u dhigta ruuxa kolkuu wax dhaamo iska dhagatiran curtida mid xigtadiisa ah amaba ay wadan yihiinoo ugu qayshaday dhibaato markaas haysata inuu ka dulqaado waxaa la yidhaahdaa war hebelow maxaad sidan u yeelaysaa miyaadan nabsi ka baqayn ha dhowaata hase dheeraatee nabsigu waa awood u aargudda kolba ruuxii gardarra loogu xoog sheegto ama isaga oo qaraabo ah lagana waxroon yahay iridda aqalka iyo albaabka qalbigaba laga xirto dhinaca kale wuxuu nabsigu haleelaa qof intaa hanti yeeshay aan dhaqaalaysana ku cayaara isaga oo saboolay oo baryada dadka ka maarmila markii la arkana waxaa la yidhaahdaa xoolihii uu xagga iyo xagga u sayrinayay amuu hebel iyo hebel ka soomiyey ayaa nabsiyey waxay odhan jireen sinaba nabsigu qofka galabsada uma gafo inkastoo ay u badan tahay inaanu dheerayna uu gaabiyo oo sida dhallaanka u gurguurto markaas buu soo caga dhigtaa oo goor dambe oo aan la filayn ruuxii mutaystay ku dul habsadaa indhaweydsa waxaa la maqlaa dadka qaar leh sabannadii hore nabsigu sooba degdegi jirine sida diinka ayuu u socon jiray haatanse dabaylo dheereeya ayaa sida allah u naxariistay macnaha isaga ah sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ku xusay tuduc ka mida labadii gabay ee ugu dambeeyey midkood isaga oo u durxuraayay cali dhuuxoo daraawiishtu markay jabtay ku digtay ayuu saddexda meelisee soo socda wuxuu inagu barayaa in nabsigu qofka mutaysta aanu meel fog ka jirine uu kaadka aqalka u fadhiyo wuxuu yidhi dad qaraab ninkuu xigay hadduu kugu dugaagoobo kolunbaa dafaarkii fakaday dabin ku rooraaye baldayaay nabsigu waa wixii daaha yuure wuxuu nabsigu aada uga muuqdaa maansada soomaalida guud ahaan gaar ahaanna heelooyinkii iyo heesihii casriga ahaa ee kun iyo sagaal boqol iyo kontonadii iyo lixdanadii ay hal abuuradu curin jireen kuwaasoo kasoo dhex bixi jiray riwaayadihii xambaarsanaa jacaylka aan la isugu garaabinay sheekooyinkii uu tiirdhaxaadka u ahaa tusaale ahaan heellada markay joogto aan idin xusuusiya tuducii ahaa ayaamaha nabsigu ma eexdaan oo iminka anigaa ilmaynahayee bilaynood adna maalin oyda iyo kii kale ee ahaa nabsigu wuu dhaxaaya kuma dhaafo ma dheeraadee wuu ku dhinacayaa heesaha awoodda nabsigu uu aada uga muuqdana waxaa ka mid ah hayga goosan tan ku magacaaban ee maxamed sareebaan iyo aamine feer ay isugu tawaabayaan sidaan filayana ku jirtay riwaayadii hadraawi ee la odhan jiray reer ba-ow yaa ku leh waa midhaha heesta sida laga garan karee aamine ayaa mar uu maxamed jacaylkeeda la liitay ku gacan sayrtay dabadeedna isagiibaa waa dambe nabsigu u hiliyey saa waxaa la arkay gabadhii oo waabariiyo fiidba iridda gurigiisa liqdaaran guurkii ay waagii hore ka diidayna iyadu ka doonaysa isna u jexan jexi maaye wuu ku gacan sayraya sida iyaba ugu gacan sayrtay waagii uu ku naanaabsanaa markaas buu leeyahay anoo kuu go-aayo oo garabkaa filaayaad axdigeenni goysood geesta iga dhaaftaye nabsi gaaxsanaabaa bowdyaha ku gooyee guur ha iga filanine gurigayga ii dhaaf dabadeed aamine oo ka garaabaysa wixii ay maxamed hore ugu fashay aamine oo garowsan nabsigii maantaa hayay in garabsigeeda uu ku yimid ayaa waxay ka codsanaysaa inaanu ka aarsane gaboodfalkeedii hore uu ka dhigo sidii wax aan dhicin waxay leedahay nabsi ruuxii gaaxshaha godolkiisa maalee sidaan anigu kuu galay gafi maysid adiguye aadgudashadaaduna gar ilaahay weeye ha iga goosan caawaad iga gacan sarraysaa nafsi ruuxii gaaxshaa godolkiisa maareeye sidan anigu kuu galay gafi maysid adiguye aadgudashadaaduna gar ilaahay weeye aadgudashadaaduna gar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarreeya nin maxamed xareer la odhan jiray oo reer miyi ahaa ayaa jeer cayroobay cod iyo abaar miduu eersadayba wuxuu is arkay isaga oo faramadow oo ari iyo iskintoonihi aanay xedhada ugu jirin dabadeedna dan baa tiriye isaga oo carruurtii qaar dusha ku sida hooyadoodna ay qaar kala jiidayso ayuu dul tegay nin markaa xoolaysnaa oo samatar nuur la odhan jiray xigaalna ay ahaayeen kii buu bariyey wuxuu ka codsaday lih ama maalkay noqotaba inuu siiyo wax carruurta gaajada la liidata uu nafta uga celiyo hase ahaatee samatar codsigaas ma xaalayne dhagaha ayuu ka furaystay maalin dambe ayuu ku yidhi dagada ariga ayaa neef kaa siine kaxayso oo ilmaha iga dulqaad oo meel kale la qabo maxamed oo dagada loo sheegay saluugsan talana ka wasiixsan tahay ayaa kolkaa wuxuu yidhi samatarow hadalkaasi hadal iga kaa qabta ma aha daga cid walbaa la siiyaaye annagu qaraabaanu nahay wadaad socota amaan ahayne wax daga ka badan baan kaa mudnahay ninbase maalin buu hayaaye xoolaha wax iga sii ama ii diid wuu u diiday maxamedna muxuu yeelay intuu candhuuf dib u liqay ayuu ceesaantiis oo suka ah meeshii kala tegay saa wax kale uma bannaanayn maalintaas buu nabsigii shaqo bilaabay saddex afar guu kadib ayaa la arkay maxamed oo saddexda adduunyada wax ka haysta iyo samatar oo gorof cayreed la meeraysanaya kolbana reer meel degan carruurta kula hooyanaya maalintaas baa nabsigii soo kaxeeyey ardaagii maxamed xareed buu soo fariisiiyey isaga oo dandarro badani ay foolkiisa ka muuqato waa cayr waa arad iyo diihaal waa xooladoon waa gargaar raadis waase nibaan abaal dhigane ninaan abaal dhigan ma loo kacaa maxamed xareed neef ari ah ayuu isna markiisa samatar usoo qabtay oo qaada ku yiri markuu arkay inuu qawadsan yahayna wuxuu tiriyetixuu ku xusuusinaayo waagii isagaba ay baahidu u keentay sidii ula dhaqmay markaas buu kula talinayaa waxa uu la tiicayaa waa nabsiye inuu u dhabar adeego saa isagaa u yeertee rag waxaad ku fashaa laga fishaa intuu ugu maahmaahay ayuu yidhi sanad waliba qaar buu khalqiga saymageliyaaye qaar buu sareedo u wadaa loo sakhirayaaye waasaha adduunyada la waa inay isinaataa saakiya baruu reer adduunkala sarreeyaay hadba siduu ilaah kuu garto ya lagu samaadaaye saranseerka waa qabi jiray oo cayri waa sida ah hadbase soofka badan waa lahayd samatar nuurowe waxna igama siinayn markaan ku agsalownaay sool qorijab maantaan ilmaha kuula imi soogan sacabada markaan kuu dhigtay ee daniseetaysay waa tan sakada qaada tiri saamigeed qurahe ambase maansaluugayn kal hore sadaqadaadiiye saranseerka waa qabi jiray oo cayri waa sida ee samir qaado waa kaa nabsigu saadisoo yimi dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka iyo axmed faarax idaaja cabdixakiin maxaa inoo xiga cabdiqaadiroo kolley rabadaanti baa loo diyaar garoobayaa hadda inaga hadda kolley inkastaynu subax marayno laakiinse meelo badan bishiir rabadaan baa loo diyaar garoobayaa waxaan ku wada nasan doonaa codka fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo weliba sooma rabadaanta salawaatullaahi cala alkhayr alkhalqi maxamed mukhtaari waa codka fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo weliba heestaasi rabadaanta ku saabsaneyd ayay ayaa ugu dambeysay idaacaddayadii fiidnimo dabcan waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya idaacadda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo soo saaristii iskudubiridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o e idin leh sidaa iyo ramadaan kariim maxamed mukhtaare سكرت الموت في يوم سؤاشنا تيريو عسيرة موت نيسو مرمضة